halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos a nooga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaalka mitrban iyo hirarka afshimada geeska africa iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaada bisha februarina waa siddeed iyo toban sannadka laba kun iyo afar iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigu ah maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daandure
dadkaasi maalin walba maalinta ka dambaysa mushkilado aan horey u jirin ayaa abuurmaya dadkii tuulooyinkae ku hareeraysnaa ayaa damacoodii sii siyaadaya markii hore waxay biyo iyo koronto iyo cuntada la siiyayo waxana laga siiyo kadib waxay isu beddeshay shaqaalaha ka shaqeeya meesha eyayna qaxootiga noqonin annaga hana laga dhigo
kaasina waxa uu ahaa qunsul xigeenka qunsuliyadda soomaalida ee magaalada cadan ee dalka yemen oo ka hadlaya xaaladda qaxootiga soomaalida iyo rabitaankooda inay dib ugu noqdaan soomaaliya qodobada kaleed barnaamijka roornimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida tirada ilmaha ee lagu abuuro shaybaadhka oo dalka maraykanka aad u kordhay waxaa kalood maqli doontaan xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo ruushka ku eedeeyey inuu dhiirigelinayo dariirta ka socota dalka suuriya waxaan isna ka maqnayn barnaamijkii amaba xubintii sarrifkiiyo suuqyada marka horese warkii caalamka baadhis ay samaysay hay-ad xuquuqda aadamaha oo qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dalka kuuriyada waqooyi uu gaboodfallo aan laga hadli karin u geystay dadkiisa warbixintan oo ay qaramada midoobay igmatay ayaa sheegaysa in dowladda kuuriyada waqooyi oo adeegsanaysa siyaasado madaxda ugu sarraysa ay gaadheen ay dowladdaasi ku kacday dembiyo ka dhan ah bani aadamnimada oo aan la barbardhigi karin waxa ka dhacaya dunida casriga ah warbixintan oo ka kooban afar boqol oo bog kana soo baxday magaalada genefa ayaa qoortay in xukuumadda pyongyang ay si habaysan u laysay jir dishay una addoonsatay dadkeeda waxay warbixintu intaasi ku dartay in carruurta looiska soo rido ay dad kale ku sandullaysay halka ay qaar kalena u maxkamadaysay arrimo la xidhiidha siyaasad diin isir amaba jinsiga uu qofku yahay
shaqaalaha wax soo badbaadiyay ee dalka kuuriyada koonfureed ayaa waxay sii wadaan dadaal ah sidii ay u gaari lahaayeen ugu yaraan toban qof oo weli ku hoos jira burburka daar ku tiilay dhul buureed loo dalxiis tago oo soo duntay shalow isniin ahayd toban qof ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen burburkaasi oo ay ku jireen sagaal arday oo jaamacadeeda waxaa daartaasi la sheegayaa in ay ku soo duntay in ka badan shan boqol oo arday oo cusub oo jaamacadda dhiganaya oo isugu yimid meel loogu khudbaynayay magaalada yonjang qaar badan oo ka tirsan ardadaasi ayaa waxaa la sheegay in laga soo daadguriyey dhismahaasi waxaana warbaahintu ay sheegtay in toddobaatan ka mid a ardadaasi cusbitaalada loola cararay oo dhaawacyo laga daaweynayo saraakiil ka tirsan dalka kuuriyada koonfureed ayaa waxay qiyaasaysaa in laga yaabo in soo dumidda daartaasi uu sababay baraf tuurtay saqafka sare ee daarta shaqaalaha gurmadka ayaa waxaa la sheegayaa inay ku adkaatay in ay gaaraan daartaasi soo duntay baraf da-aya dartii
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa toddobaadkan la kulmi doona hogaamiyaha falastiin maxamuud cabbaas si uu isugu dayo in horay loo riixo wadahadallada nabadeed ee bariga dhexe wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in kerry iyo cabbaas ay arbacada soo socota ku kulmi doonaan magaalada baris ee dalka faransiiska xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka kerry ayaa muddo bilaa isku dayayey in labada dhinac ay isla ogolaadaan qaab wadaxaajood oo lagu xalinayo colaadda muddada dheer u dhexaysa israa'iil iyo falastiin wadahadallada israa'iil iyo falastiin ayaa dib u bilowday bishii julaay ee sannadkan kadib markii ay muddo sannadah ku jireen hakad laakiin aan wax horumara oo muuqda laga gaadhin
fallaagada ciidamada xurta ee dalkaasi syriya ayaa waxa ay magacaawdeen abbaanduulo cusub kadib markii muddo bilo ahiba guuldarro ay kala kulmayeen dagaalada ciidamada dowladda iyo xoogga islaamiyiinta ciidamada xorta ah oo ay taageeraan reer galbeedka ayaa waxay sheegeen inay bedeleen abbaanduulihii hore saalim idriis oo ay sheegeen in uu waxqabadkiisu liitay ayna ku bedeleen cabdulaahi al bashiir madaxa xoogaga wadaagga ee siriya axmed garbah ayaa waxa uu ammaanay tallaabadaasi isagoo oo mar kaleetona carabka ku adkeeyay go-aanka kooxda oo ah in ay la dagaalamaan ciidamada dowladda iyo mintiriinta xiriirka la leh alqaacida xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa waxa uu sheegay in dowladda siriya ay ku jirto iskudaya inay qaab milatari ay uga guulaysato mucaaradka iyadoo ruushiya ay gacan ku siinayso madaxweyne bashaar al asad inuu sii fasho jidkaasi ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos nooga dhegeysanaysaan washington qaxootiga soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka yemen ayaa weli quudaraynaya ballanqaad dowladda soomaaliya ay u fidisay oo ku aadanaa in intii dib u laabasho doonaysa loo fududayn doono qaabkii ay ku noqon lahaayeen waryaheena v o a jacfar kukay ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada sanca waxaa laga joogaa ku dhowaad sannad markii dowladda soomaaliya ay qaxootiga soomaaliyeed ee yeman jooga ka ballanqaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan le ay uga shaqayn doonto sidii dalkooda dib loogu celin lahaa welina ma muuqdo wax dhaqdhaqaaqa oo fulinta ballantaasi ku qotoma ku-xigeenka qunsulka guud ee magaalada cadan xuseen xaaji axmed oo aada uga warhaya xaaladda qaxootigaasi ayaa sheegay in dhibaatada dhinaca nolosha ah ee haysata kasako uu sii kordhayo kadeedka kale ee la xidhiidha arrimaha ammaanka iyo xuquuqda aadanaha ee la soo darsa qaxootigaasi
dadkaasi maalin walba maalinta ka dambaysa mushkilado aan horey u jirin ayaa abuurmaya dadkii tuulooyinkae ku hareereysnaa ayaa damacooday sii siyaadaya markii hore waxay biyo iyo koronto iyo cuntada la siiyayo waxana laga siiyo kadib waxay isu bedeshay shaqaalaha ka shaqeeya meesha yayna qaxootiga noqon annaga hana laga dhigo markii dambe waxay isu bedeshay macalimiintaba annaga aan noqono waxaa jira weydiimo maalin walba ay isweydaarsadaan qaxootiga alkharas ku jira iyo weliba kuwa magaalooyinka jooga kuwaasoo la xidhiira sida ay ku hirgeli karto ballanqaadkii ay dowladda soomaaliya u fidisay ee ku aadanaa in intooda rabtaa dalkii dib loogu celinayo iyadoo xilliyada qaarna aad arkayso qoysas dib u laabasho u diyaargaroobaya baahidii maalintii wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenkii kalluumaysiga ay imaan jireen oo ay cadan iyo kharas iyo meel walba kula kulmeen dadka dhibkii ay u sheegteen wax kusii siyaada moogiya wax ka dhacay ma jiraan marka rabitaankoodii ahaa in sida ugu dhaqso badan looga qaado sidii bay u taagan tahay xuseen xaaji waxa uu xusayaa in ay jirto hay-ad arrimaha qaxootiga soomaalida ah qaabilsan oo dhowaantan la qaabeeyey taasoo la filayo in arrimaha dib u celintooda ay kala xaajooto hay-adaha caalamiga ah ee arrimaha qaxootiga qaabilsan rajadooduna ay taasi ku xidhan tahay laakiin waxa uu muujiyey walaaciisa ku aadan in wakhtigii ku habboonaa aanay wax ku qabsoomeen
waxay noo sheegeen in hay-ad arrimaha qaxootiga iyo dib u dejinta dadka ayaa la sameeyey hay-addaasi ayaa la kaashanaysa hay-adaha kale u n c r ka iyo hay-adaha kale arrintaa khusaysa sidii dadkaasi loo soo celin lahaa kadibna loogu dib u dejin loogu samayn lahaa laakiin waxaan ka baqsanahay soomaalidu waxay tiraahaa taksi isku dhiib buu ku dhintaa in inta la sugayo hay-ad hebel baa wax loo sheegayaa iyo hebelba in dad badan oo soomaali ah ay dhibaato kusoo gaarto waxaa muuqata in ay jiraan qaar ka tirsan qaxootiga oo safar qariska tuurnimo ah oo aan wax sidaa ah ka bedelnayn kii ay markii hore yeman ku yimaadeen isku dayaya in ay haddana ku laabtaan iyagoo haddiiba ay nabad tagaan waddankii gaaraya iyagoo jeeb maran taasoo dhibaato horle ku noqon karta dadkan markay yeman imaanayeen xaaladday ku yimaadeen waa la ogyahay in badan oo ayaga kamid ah badda kusoo dhimatay in badan oo ayaga kamid ah kaadidoodii soo cabtay intay doonyo la hallaabeen in badan oo ayaga kamid ah badda lagu laayahay marka marka la noqonayo waxaan rabnaa inay noqdaan ayagoon xagtin gaarin oo sidii siday ku yimaadeen si ka duwan inay ku tagaan dadkaasna loo diyaarin karo calal aqal marka ay waddankoodii ku noqdaan waxay lix bilood waxay isku daberaan iyadoo la siin karo markay tagaan si ay ula qabsadaan meesha ay tegi doonaan laakiin baahidaa in wax degdega la sameeyo tilaabo degdega la qaado weli sidii bay u taagan tahay dadkiina sidii bay u- indhaha ugu soo taagayaan dowladda inkastoo tii la bedelay dowladdii hore laakiin mas-uuliyaddii iyo waajibaadkii saaraa tii hore mid la mid ah unbaa saaran haddii tii hore maalmaheedii ugu dambeysay wax ka qaban weysay waxaan ka codsanaynaa in dowladdan maanta wax ka qabato caqabadda ugu ballaaran ee qaxootiga dib noqoshada ku haminaya haysata waa mid dhaqaale in badan oo iyaga ka mid ahna ma awoodaan inay iska bixiyaan qarashka ku baxaya laabashadooda hase ahaatee waxaa jira tiro aan yarayn oo iyagu iskood u laabtay kuwaasoo dhaqaalaha dhinaca safarka iska bixiyey waxaanu qunsul xigeenku dowladda soomaaliya ka dalbanayaa inay u guntato sidii dadkaasi iyagoo nabad qaba loo celin lahaa in lagu dadaalo dadka yamanta ku nool intooda raba aan isdabiri karin oo do- ilaa hadda waxaa dhoofay oo ilaa sanadkan shan kun oo qof baa dhooftay oo soomaaliya ku noqotay shantaa kun oo qof annaga waxaan u gudbinay oo keliya dukumentiga lagu dhoofay goohomka loo yaqaan intooda kale ayagaa isdabireen noloshooda doonyaha ayagaa lacag kala baxay ee, safarka ayagaa isdabiray marka dadkaasi in culays haddayna dowladdu wax u heli karin in culays loo saaro hay-adda u n c r ee, si ay dadkaasi dib ugu celiso xaq bayna u leeyihiin in dib loogu celiyo waddankoodii markay ee, dalbadaan jacfar kukaay v o a sanca
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington warbixin uu soo saaray urur lagu magacaabo society for assisted reproductive technology oo ah urur caawiya dadka carruurta doonaya ayaa shaaciyey in tirada carruurta ee lagu abuuray tiyuubyada shaybaadhada maraykanka yaalla ay gaadheen heerkii u sarreeyey ururkan oo ah urur ay ku kulmeen dadka cilmiga dhakhtarnimada bartay ayaa sheegay in sanadkii laba kun iyo labaiyo tobanka ay maraykanka ku dhasheen ku dhowaad afar milyan oo carruur ah oo tiyuubka lagu dhex abuuray haddaba sida cilmigan uu u shaqeeyo ayaa waxaan ka waraystay doctor cabaas maxamed jaamac oo ah dhakhtar ka howlgala cisbitaalka sandaski ee gobolka ohio
maxamed cabdi aadan umahadsan tahay waa hab afka qalaad lagu yidhaahdo invitro fertilization waxaa loo soo gaabeeyaa i v f waxaan loogu talagalay waa hab loogu talagalay in micnaha wax looga qabto eh, eh, madhalaysanimada Eh, habkaas oo abuuraya in uu sameeyo eh, ilmihii eh, micnaha ukuntii gabadha iyo eh, ninka xawadiisa ay ku kulmaan eh, micnaha laabka kabacdina markii ilmihii abuurmaan dib loogu celiyo hooyada eh, minkeeda badanaaba wuxuu u shaqeeyaa eh, waxaa jira eh, dad badan oo raba inay ilmo micnaha helaan laakiin ilmihii caqabado markii la ogaado caqabadaha hortaagan ay yihiin caqabado in ogxantii iyo micnaha hawada aysan kulmi karin ama gabadha tu tuubooyinkeeda ama m- marinnada ay maraan ay xiran yihiin Een, ayaa loogu talagalay habkan in micnaha eh, lagu bilaabo eh, cunugii eh, micnaha laabka ah, kabacdina loogu celiyo hooyada cunugii oo diyaar ah eh, minkeeda loo geliyo waan gartay markaa waxyaabaha sababa ee keena in loo baahdo in ilmo lagu koriyo shaybaadhka oo tuubo la dhex geliyo markii ay kulmaan ogxantii iyo xaawadii sidaad xustay maxaa keena waa maxay sababaha keena ee loogu baahdo waxa waaye markii la ogaaday eh, noocyo ka badan madhalisnimada inay ku tahay caqabad oo micnaha caafimaadka xagga lamaanaha ayaa waxaa la la darsay dhibka keeni karo marka dhibka wuu kala duwan yahay saddex dhib ayaa ugu micnaha ayaa habkan loo adeegsadaa tan ugu horeysa waxaa waaye eh, marinka ama waxaa loo yaqaana dhuumooyinka ay maraan eh, micnaha eh, ukunta iyo hawada oo xagga gabadha dhankeeda ah oo marka qaarkood ku imaada inay tuubada ciriiri noqoto ama ay xiranto waxyaalo ku dhacay eh, awgeed sida infection camal ama trauma camal ku dhacday ama jug ku dhacday horay ay u xirmaan Eh, habkaas ayaa habka ugu u- ugu weyn oo sababta ugu weyn ay la imaato in la isticmaalo habkan la dhahayo eh, i v f ka ay eh, ugu weyn waxaa kaloo ku xiga marka qaarkood waxaa dhici karta in gabadha em, eh, meesha lagu sameeyo ukunta aysan uk- caqabado ukunta korin karin ay jirto oo markaas inta ukuntii eh, lagu koriyo meesha laga soo qaado kabacdina laabka lagu bilaabo Eh, waxaa kaloo eh, xigta in marka qaarkood ay eh, jiraan en- en caqabado la xiriira markii ukunta iyo xawada isqabsadaan oo cunugi sameysmo ma marka qaarkood waxaa dhici karta meeshii nafaqeyn lahayd ama ceshan lahayd markaas ugu horeysa wiiga ama labada wiig ugu horeysa aysan diyaar ahayn oo kabacdi las in loo diyaariyo u baahan tahay oo si loogu celiyo meesha saddexdaas habaa ugu micnaha ugu waaweyn la kuwo kalena waa jiraan waan gartay marka waxaa la xusaa in dumarka ay da-doodu weyn tahay doonaya inay ilmo dhalaan ay inta badan dhibaato ku tahay in ukuntii ay bacrismato ilmihiina ku koro jidhkeeda gudihiisa balka bal sharaxaad iga si arrinta arrintan hotor waxa waaye arrin micnaha aan ka hadlayno waxa waaye hab oo loo disaangareeyey oo loogu loogu talagalay in dad qaarkood oo aan noocyada dadka aan ilmaha helin lagu caawino laakiin in si faahfaahsan ama si wanaagsan loo ogaado waxaa jira meelo lo dad meelo lagu magacaabo hadda ay abuurmeen qolooyin laya la yidhaahdo dadka isu tegay oo micnaha isticmaala habkan oo la dhaho society micnaha assistant reproduction technology marka faahfaahin badan meelahaasa laga helaya lakin waxaa muhiimada ugu tahay waxaa weeye in micnaha qofkii markii uu dhibkan jiro lamaanaha dhibkan hayo in ay la xiriiraan takhaatiirtooda la baaro haddii habkan uu yahay hab uu yahay habka keliya lagu caawini karo waa hab dad badan oo maraykanka iyo yurub ay isticmaalaan in waay waan gartay marka haddaynu ka hadalno dalalka soo koraya iyo adeegsiga tuubooyinkan shaybaadhka dhexdiisa yaalla ee lagu bilaabayo marxaladihii ugu horreeyey ee ilmuhu ku abuurmayay bal haddaad waddamada soo koraya iyo adeegsigooda waxay ka sheegtid waddamada soo koraya hotore waa wax suuragal ah oo micnaha waa waxaan waa shayb shaybaarka waay shaybaarka lagu bilaabaa dad badanna waxaa laga yaabaa in ay ka faa'iidaysan lahaayeen laakiin ani aragtideyda waxaa weye waddamada soo koraya dhibkan intuu la egyahay lama yaqaano hadduu jirana waxay u badan tahay inay caqabado dhaqaale ay jiraan laakiin waddamadan hore u maray sababta keentay waxaa weeye dumarkii oo wakti dambe da- dambe ilmihii raadinayo oo ilmihiina uu micnaha ay noqotay ma marka qaarkood habka keliya ay ilmo ku heli karaan uu ka mid yahay habkan inay u adeegsadaan si ilmo ku heli lahaayeen kaasina wuxuu ahaa doctor cabaas maxamed jaamac oo ah dhakhtar ka howlgala cusbitaalka sandeske ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka oo u warramayey maxamed cabdi sandheere
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan v o a washington xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in ruushiya ay u suurto gelinaysa madaxweyne bashaar al asad ololaha argagaxa leh ee uu kala soo horjeeda dadkiisa wariyaha v o eda arrimaha dibadda scott sterns ayaa kaga soo warramay dalka indonesiya oo keori booqasho ku tegey inuu ugu baaqay moscow in wax badan ay ka qabato si gacan looga goysto in wadahadallada ka socda geneef lagu soo afjaro colaadda in ka badan saddex sannadood ka socotay dalka suuriya ibraahim xasan daanduray ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaya master kerry ayaa sheegay in sii wadidda ciidamada asada ay u isticmaalayaan rayadka qumbuladaha fustooyinka ay taasi muujinayso in dowladdiisu ay weli baacsanayso inay hab milatari ay ku xalliso dagaalka ka socda siriya in ka badan saddex sannadood waan ka xumahay inaan dhaho intaasi ay u samaynayaan iyaga oo taageero badan ka helaya iiraan xisbullah iyo ruushiya ruushiya waxay u baahan tahay in ay qayb ka noqoto xalka ee ma aha in ay tabarucdo hub iyo gargaar badan oo asad kaabaya isaga oo ka hadlayay kulan dhex maray isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee indonesiya martina talagawa ayaa keri waxa uu sheegay in lagu guuldaraystay in xal siyaasadeed loo helo colaadda ka taagan dalkaasi siriya iyadoo ay ugu wacan tahay taasi ruushiya oo taageero dhaba aana siinayn wadahadallada geneva ruushiya ayaa marar badan waxay si cad u sheegtay inay daacad u tahay in la sameeyo xukuumad ku meel gaara warmurtiyeedkii geneva iyo geneva kow welina ma arkin dadaal noocaasa oo tubta u falah in guul lagu tallaabsado wasiirka arrimaha dibadda ee ruushiya sergey lafrof ayaa isna wuxuu sheegay inay yihiin kuwa mucaaradka taageeraya iyaga kuwa diiradda saaraya wax dhalanteeda sida in lagu qasbo madaxweyne asad inuu xukunka ka dego нас складывается впечатление, lafrof что waxa uu когда sheegay in markii dalalka Sirta taageeraya mucaaradka ee ka dispatch qaybgalaya wuu wadahadallada ay ku jeestay doodeen process.
in la dhaqangeliyo gebi ahaanba warmartiyeedkii geneva ay maskaxda ay ku hayeen hal shay oo ah xukun bedel lafrof wuxuu sheegay inay jiraan isku dayo marmarsiyo badan leh oo la doonayo in lagu carqaladeeyo wadahadallada nabadeed и создается впечаtlение, что под самыми разными mucaaradka ayaa предлогами markii horeeto isku dayey buu yidhi in ay ku xanibaan xal nabadeed arrinta hubka kiimikada markii taasi lagu fashilmana waxay isku dayeen inay siyaasadeeyaan masiibooyinka cadminimo dowladda iyo mucaaradka syriya ayaanan weli ku heshin in dib ay ugu soo laabtaan miiska wadahadallada nabadeed xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka kerry ayaa waxa uu sheegay in inta lagu guda jiro hakadka ay tahay in beesha caalamka ay go'aan ka qaadato wadiiqada ugu fiican uguna habboon ee hal siyaasadeed lagu gaari karayo isagoo sheegay in iskaashi ballaaran oo ka yimaada raashiya uu taasi furo u noqon doono
aad iyo aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daaduray oo nala socodsiinayay warbixintaasi uu noo soo diray wariyaha v o da arrimaha dibadda scott sterns lana socday xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo ku sugnaa magaalada jakarta ee dalka indoneesiya
dhegeystayaal haatana waxaad kusoo dhowaataan sarifka ah waa kan wariyaheena magaalada muqdisho uu xasan kaafi qoyste
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta sicirka suuqyada iyo sarrifka lacagaha qalaad boqolka doolar ayaa saaka oo talaado ah suuqyada magaalada muqdisho ku waabariistay heerka qabashada hal milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah halka heerka bixinta uu ka yahay hal milyan sideed boqol iyo lixdan kun boqolka yuurowga ayaa heerka qabashada waxa uu joogaa boqol laba iyo soddon doolar waxaana heerka bixinta uu marayaa boqol afar iyo soddon doolar boqolka bawn ee ingiriiska ayaa heerka qabashada la kala siisanayaa boqol iyo lixdan doolar iyadoo heerka bixintana uu cagacagaynayo boqol laba iyo lixdan doolar boqolka riyaalka sacuudiga ayaa muqdisho heerka qabashada ka jooga shan iyo labaatan doolar waxaana heerka bixinta uu taagan yahay lix iyo labaatan doolar boqolka bira itoobiya ayaa heerka qabashada la kala siisanayaa boqol kun oo shilin soomaali ah waxaana heerka bixinta lagu sarifayaa boqol iyo labaatan kun kunka kenya mani ayaa muqdisho heerka qabashada ka jooga boqol iyo siddeetan kun oo shilin soomaali ah iyadoo heerka bixintana uu yahay laba boqol iyo labaatan kun haddii aynu eegno dhinaca maciishada iyo suuqyada muqdisho loorka sokorta ayaa muqdisho ka jooga kow iyo soddon doolar halka loorka bariiska nooca xamsaha uu ka yahay lix iyo afartan doolar loorka bariiska safaari ayaa waxa uu joogaa sideed iyo labaatan doolar iyadoo loorka nooca bariiska amiirana uu yahay soddon doolar loorka burka ayaa lagu iibinayaa lix iyo labaatan doolar waxaana kartoonka baastada uu joogaa toban doolar gasaca caanaha ankar ayaa muqdisho ka jooga sideed iyo toban doolar iyadoo gasaca caanaha xilwana la iibinayo lix iyo toban doolar gasaca caanaha xayaat ayaa qiimo ahaan muqdisho ka jooga shan iyo toban doolar caaga labaatanlaha ee saliid macsarada ayaa lagu iibinayaa toddobaatan iyo lix doolar halka caaga labaatanlaha ee saliid caddeydana uu ka yahay afar iyo labaatan doolar xubintii sicirka suuqyada iyo sarifka lacagaha kala duwanna dhegaystayaal saaka intaa ha inoo joogto
aad iyo aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintaasi sarifka iyo suuqyada halkaad kala socoteenna waa v o a washington haatan ibraahim oo garabkayga bidix fadhiya aan ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu door koranaa ibraahim mahadsanid maxamed cabdi baaris ay samaysay hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay in dalka kuuriyada waqooyi uu gaboodfallo aan laga hadli karin uu ka galay dadkiisa warbixinta oo qaramada midoobay ay igmatay ayaa waxay sheegaysaa in dowladda kuuriyada waqooyi oo adeegsanaysa siyaasado madaxda ugu sarreysa ay gaartay ay markaasi dowladdaasi ku kacday dembiye ka dhana bini-aadminimada oo aan lala barbar dhigi karaynin waxaa ka dhacaya dunida casriga ah xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa toddobaadkan la kulmi doona hogaamiyaha falastiin maxamuud cabbaas si uu isugu dayo inuu hore u sii riixo wadahadallada nabadeed ee bariga dhexe wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in keri iyo cabaas ay arbacada soo socota ku kulmi doonaan magaalada baris xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka keri ayaa muddo bilo ahiba wuxuu isku dayay in labada dhinac ay isla ogolaadaan qaab haga wadaxaajood lagu xallinayo colaadda muddada dheer u dhexaysay israa'il iyo falastiin xooga ciidamada xorta ah ee suriya ayaa waxay magacowdeen abbaanduulo cusub kadib markii muddo bilo ahi guuldarro ay kala kulmayeen dagaalada ciidamada dowladda iyo xogaga islaamiyiinta ah ciidamada xorta ah oo ay taageeraan reer galbeedka ee dalkaasi suriya ayaa waxa ay sheegeen inay bedeleen abbaanduulihii hore saalim idriis oo ay sheegeen in uu waxqabadkiisu liitay ayna ku bedeleen cabdulaahi al bashiir madaxa xoogaga wadaagga ee siriya axmed jarba ayaa waxa uu ammaanay tallaabadaasi isagoo mar kaleeto carabka ku adkeeyey soona qaaday go-aanka kooxda oo ah in ay la dagaalamayaan ciidamada dowladda iyo mintidiinta xiriirka la leh alqaacida shaqaalaha iyagu wax badbaadiyay ee dalka kuuriyada koonfureedna waxa ay sii wadaan dadaal ah sidii ay u gaari lahaayeen ugu yaraan toban qof oo weli ku hoos jira oo arday ah burburka daar ku taala dhulbuureed loo dalxiis tago oo iyadu soo duntay shalay oo isniin ahayd aad iyo aad baad umahadsantaha ibraahim haatana dhinaciisu ugaantaan jallacayna aan soo qabto heestii batalaale iyo fanaankii axmed cali cigaal
batalaale inuu dhiigu cakuye lasoo booqdu moogtahay baduwinay madowdahay biyo tahay ma moogtahay bodhariba caashaqu batalaale inuu dhiigu ha lasoo booqdu moogtahay nainan riyada baas bartamaha habeenkii nainan riyada baas bartamaha habeenkii barkimada ku moodon beer ka saaro moogtaa beer ka saaro moogtahay beer ka saaraye beer ka saaraye beer ka saaraye beer ka saaraye beer ka saaraye beer ka saaraye adan awga adan awga adan markinta beerka saare adaan awga beerka saara waxaa ku luqaynayay fanaanka axmed cali cigaal heestaasi iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo inta aan afarta galabnimo hawada ku kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan daandurey iyo maxamed cabdisandheere oo garabkeyga midig fadhiya iyo bahda v o a oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.